waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
asalaamu calaykum dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka daryeelka nafta barnaamijkan uu mar labaad dib inugu soo laabtay waxaa idiin daadihinayso anigoo ah fardoose cabdiraxmaan barnaamijka daryeelka nafta waxaa lagaga hadlaa arrimo kala duwan oo ku saabsan sida qofka uu horumarin karo caafimaadkiisa maskaxeed iyo weliba shaqsiyadiisa waxaan kaga hadli jirnay barnaamij daryeelka nafta arrimo kala duwan ee ku saabsan nolosha maanta waxaan kaga hadli doonaa barnaamijka muhiimadda ay leedahay cafis weydiishaha dadka kale haddii uu qalad kaa dhaco sidee waayo sida ugu muhi sida ugu wanaagsan oo cafis a u weydiisan kartid qofkii a qaladka ka sameysay waxaa lagama maarmaan ah in aan bini-aadan nahay oo mar walbo oo qalad naga dhici karo qaladada dhici karo waa kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa qalad nooca ah qof adoo jidka maraysid haddii uu garabka ku dhafatid si oo aadan ka filaynin waxaad dhehaysaa raalli ahow qofkin hayuu ku leeyahay waadan kala soconaysaa meeshii ku dhammaatay laakiin waxaa jiro qalad oo a bini-aadanka u geysan kartid oo dhaawici karo qofka dareenkiisa marka haddii aad tahay hadduu kaa dhaco qalad noocaas oo kale ah sidee waayo sida ugu muhiim sida ugu fiican oo aa uga raaligelin kartid qofkii waxaan nala qeybsan doonaa afar tilaabood oo aada muhiim ugu ah marka aada qofka raaligelinaysid horta waxaa muhiim ah qofka inuu ka bilaabo tilaabada koowaad in aad qofkii u muujisid inaad ka xun tahay wixii dhacay oona ku bilaawdid waxaan kaaga raaligelinayaa waa muhiim sababtoo ah ereygaas wuxuu caddeynayaa sababta wadahadalkaas meesha ay u joogto iyo sababta au wada hadlaysiin iyo waxa meesha loo imaaday haddii kale waxay noqonaysaa in la wareero oo qofkii uu ku wareero in raaligelintii aa u imaatay mase in ay tahay arrimo kale iyo waxyaalo kale inaa ka hadlaysid soo marka hore waxaa muhiima qofka inuu caddeeyo sababta uu meesha u joogo iyo wadahadalka waxa uu ku saabsan yahay tusaale waxaa ah waxaa dhihi kartaa iga raali noqo shalay waan kugu qayliyey waan ka xumahay waan xana dareemaya ceeb badan sida aan kugula dhaqmay halahaas waa aada ayuu u cadeynayaa waxay kuu muujinaysaana inaad daacad tahay qalbigaadana kasoo go-day midda labaad waxaa muhiim ah inaad nafsadaada adiga runta u sheegtid iyo qofka kalena inaad daacad u tahay markaa u sheegaysid markaa ka raaligelinaysid sababta aad rabtid inaa u raaligelisid ha ka dhigin raaligelinta waxyaalo si in ay isticmaashid si aa ku arrimo kale ku dhamaysatid oo kale ha ka dhigin olso waxaa kaloo muhiim ah qofka in aa ka fikirtid waqtiga waqtiga aa wax ka raaligelinaysid haddii dembiga aa gashay islamarkaas laba beri saddex beri kadibna aa ogaatid in aad dembi gashay aa qalad gashay waxaa muhiim ah islamarkaas inaa qofkii qaladkii ka raaligelisid mar kasta oo aa ogaatid inuu qaladkii aada ogaatid inuu qalad dhacay oo maskaxdaada ogaato uu qalbigaada ogaado waxa aa samaysay inuu qalad ahaa because bini-aadanaa layahay maskaxda marmarka qaar waxaa laga yaaba wixii aa samaysay in qalad kula ekaanin but marka aad dareentid si daacad ah inuu qalad kaa dhacay waxaa muhiima inaa qaladkii ka raaligelisid midda labaad waxay tahay waxaa qaadataa mas-uuliyadda dembiga aa gashay ha saarin qof kale ha u raadinin sabab kale just waxaa muhiima qofka inuu qaato mas-uuliyadda dembiga waxaa muhiim ah inaa qofkii u cadeysid in aad dambigii gash aada dembigii aa gashay mas-uuliyadiisii aa qaadatay uuna qofka kale dareemo in aadan meel kale farta ku fiiqaynin ama waxyaalo kale aada sameyneynin waxaa markaas qofka kale qalbigiisa uu ku qaboobayaa inay ogyihiin mas-uuliyaddii dambiga adiga inaa qaadatay tusaale waxaa ah waxaa ku dhihi kartaa qofkii waan ogahay in aan qalbigaada dhaawacay shalay markaan kugu qayliyey waana waana waxaana ogahay in aan ceeb dareemay sababtoo ah qof kasta oo meesha joogay qof kastaoo meesha joogay wuu noo jeeday waana ku qaldanaa inaan sidaasoo kale kula dhaqmo taasoo kale qofkii waxaa ku cadaysay dareenkii qofka uu dareemay in meel public oo dad joogaan inaa ugu qaylisay qofkii wuxuu dareemayaa inaad dareenta xanuunkii uu qofkii dareemay sidaasna qofka waxaa laga yaabaa in uu cafiskaada u qaato cafis daacad cafis weydiishahaada inay u qaadato ama u qaato cafis daacad ah midda kale waxay tahay qofka markii aad ka raaligelisid meesha inaa uga tagtid ma ahan waxa waaye in dhibaatadii aa geysatay sidaa ku baabi'in lahayd aad falkeeda bilaawdid waxaa ku dhihi kartaa qofkii ayno waan waan ogahay inaan qalad kaa galay waxaa ii sheegtaa wax allaale iyo wax aan sameyn karo si aad aad aan kugu raaligeliyo oo aan uga gudubno arrintan tanna waxay muhiim u tahay wuxuu qofkii u caddeynayaa in aad tilaabo kale sii qaadaysid oo aad rabtid wixii dhacay inaad dembigu inaa laaad saxdid midda afaraad oo aadna muhiimka way waxay tahay in aad ku dhahdid qofkii ka ballanqaadid wixii inay mar labaad dhacaynin tanna aada ayay muhiim u tahay sababtoo ee dad badan waxay sameeyaan qalad intay sameeyaan ay mar labaad ku celiyaan ay haddana ka raaligeliyaan mar saddexaad ka raaligeliyaan taas ma ahan wax sax eh waxa saxda e waxaa waaye in qofkii qaladkii uu galay uu ka ballan qaado inuu mar labaad ku noqonin taas maxay muhiim u tahay waxay muhiim u tahay qofkii kale waxay u caddeyneysaa in qaladkii mar labaad aadan ku celineynin oo aada uga xun tahay oo ka xumaanshihii aa ka xumeed uu yahay mid daacad ah oo aadan rabin mar labaad inaadan mar dambe ku celinin sidee waaye marka tusaalaha sidee qofka ugu dhaadhicin kartaa in aadan marlabaad ku celineynin waxaa laga yaabaa inaad ku dhahdid qofkii hadda laga bilaabo walwalka i haayo oo meelaha kale iga haayo adiga kugulama duldhacaaye si aan u kugula duldhicinne waxaan sameynayaa nafsadeyda ayaan waxaan xakameynayaa oo waxaan sameynayaa tilaabooyin kala duwan si aan stresski ahaayo ama walwalka ihaayo isaga yareeyo haddii aan sameeyo qaladkaas mar labaad aad dareentid waxaan kaa rabaa inaa ii sheegtid ballantaana aa qaadaysid waxaa muhiim ah in qofka ballanta u qaadaya waxaa muhiima inuu mar walbo la socdo uu xasuusnaado kadibna arrintaas oo qofka dhaawac u geystay waa laga gudbi karaa cashirkeen maanta intaas ayuu ku egyahay waxaan rajeynayaa inaad ka faa-iideysatay insha allah sidaas iyo kulanti wacan
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali